dagaalkan oo saakay aroortii hore ka bilowday duleedka deegaanka tawfiiq ee waqooyi bari ee gobolka mudug ayaa waxa uu ahaa mid u dhexeeyay maleeshi beeleedyo ka kala soo jeeda maamulada galmudug iyo puntland kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeysay isku horfadhiyay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug dagaalkan u dhexeeyay labada maleeshi beeleed ayaa la sheegayaa inuu daba socday dagaal maalmo ka hor ka dhacay duleedka deegaanka afarwaaqo kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimashiya dhaawac in ka badan labaatan qof oo ah dhinacyadii dagaalamayay ayaa lagu soo waramaya inay ku geeriyoodeen dagaalka maanta ka dhacay duleedka deegaanka tawfiiq ee bariga gobolka mudug halka ay ku dhaawacmeen tirintaa ka badan iyadoona dadkii ku dhaawacmay loo kala qaaday magaalooyinka gaalkacyo ee garacad si loogu dhabiibo xaaladooda caafimaadda dagaalka maanta ayaa iskiis u istaagay abbaara shantii saac iyadoona xilli kastoo la filan karo inuu mar kale uu dagaalku bilowdo maadaama dhinacyadu ay weli is horfadhiyaan gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan isxaal oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay inay ka xun yihiin dagaalka maanta isagoona intaasi ku daray inta maamul ahaan ay wadaan dadaallo xoogan ay ku doonayaan inay ku joojiyaan dagaalkaasi waxaan u aragnaa wax xun runtiina waxaan diraynaa baaq nabadeed ummadda ilaahay inuu kala qaboojiyo wixii waxgarada oo cuqaal ah oo culummo ah oo maamul ah inay hawshaas u istaagaan baan rabnaa ka maamul ahaan annaga gobol ahaan iyo culummo ahaan maalmaha o dhan abaabul waawoodnay fashil baa iska dhacay dad wax magarataa dagaal iska galan waana ka xunnahay kamana caajisayno haddeer saacaddaas aan kula taaganay baan oleeyey in la baxa rabaa baabuurta u diyaariyey marka waan ka xunnahay annaga waxa dhacay ummaddaasna dhimatana allah u naxariisto dhinac walba intii dhaawacaan ahaydna allah bogsiiyo dagaalkaasna waxaa weye mid aan ka xunnahay oon ka xunnahay oon ka xunnahay ka maamulaan kan islaamnimo iyo ka deegaanaanba waan ka xunnaha annagu mana ku talinayno ummad in lala dagaalmo mana ku talinayno dagaal in la qaado ciddii ku talisana dee waa cid ummadda isku halaajinaysa oo ummadda isku baabiinaysa dadaal intii aan geli karna inaan galnaa rabnaa oo qayladhaanteedana waa badinaynaa fadar ha noqoto galmudug ha noqoto puntland ha noqoto cid walba inay ka soo qayb gasho nabadaas labada faamili meeshaa ku dagaalaysa dagaalkooda sidii loo joojin lahaa in laga soo qayb galana ku baaqayna cid walba ku baaqaynaa waa aana qabiil wey waa deegaan deegaamo qabiil iyo dad dooxataah oo buu ka kacay inuu sii fafasanaa hadda wax yar bay u jirtaa in laga hortago oo ummadda dhan iskugu timaado oo intii waxgarada cuqaal ha noqoto idaacad ha noqoto wax kasta ha noqdeen baan u baahannahay sida ugu dhaqsaha badan dhinaca kale ismaaciil mukhtaar orange oo ah afhayeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay dagaalka maanta ka bilowday bariga gobolka mudug isagoona intaasi ku daray in dowladda ay ciidamo isku dhafa ay u dirayso halkaasi si ay u kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi isku haya waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada tawfiiq iyo afarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si deg dega u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah waxaa socda ee qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada ee dowladda soomaaliya ee isku dhafka ah ay ugu tala gashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas liiban cajiib xaaji raadiga kulmiye gaalkacyo